wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa magaalada aadan yabaal ka daafuray tababar ku saabsan isku xirka bulshada iyo hay-adaha dowladda kaasoo ay ka qaybgalayaan qeybaha kala duwan ee bulshada furitaanka tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalay guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle odayaal dhaqameed iyo maamulka degmada aadan yabaal axmed xasan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan
kuna saabsan sida mowduuca ka muuqda isku xirka bulshada iyo dowladda waaxaheeda kala duwan arrimaha amniga hay-adaha amniga ku saabsan ee dowladdu ay leedahay qaybaheeda kala duwan heer state ilaa heer federaal iyo maamulka degmada oo ugu hooseeyo unitka ugu hooseeya ee dowladda ah dowladdu waxay ka bilaabanaysaa maamulka degmada kor bay u soconaysaa ilaa gobol ilaa heer state ilaa heer federaal unitka ugu hooseeya waa maamulka degmada sida bulshadu ay ola shaqaynayso ay u adeegayaanbu barnaamijkeenaan ku saabsan yahay maanta waa fariin waana la soo daadejin doonaa waaxaha kala duwan ee dowladda ayaana soo u imaan doonaa hoos baana laydinku soo daadejino isagoo qoraale isagoo fariimo inta ka badan ah gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyra makaraan ayaa sheegay in bulshada degmada aadan yabaal marka waxaan rabnaa dowladda iyo bulshada maamulka iyo ciidamada sidii la isula shaqay lahaa in laga wada hadlay ahayd maanta ujeedada oo maaragtay wada shaqayn wanaagsan bulshada sidii u dhexmari lahayd hadday dhacaan sidii maaragtay meeshii loo aadi lahaa iyo qaabkii maaragtay loo wajihi lahay gebigeen waxaan wada adeega weynaa shacabkan guryaha joogo oon ka soo wada tagnay oo codkooda uusan meel gaari karin oo aan madax u tigi karin oo maamul a ag tigi karin marka intaan wakiillo waayo waxay wakiil ka yihiin bulshada inay gaarsiiyaan wixii meeshaan ay ka qaadeen hadhowna inay soo gaarsiiyaan guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka ayagaa arki karo ayagaana u imaan karo inay hadhow ka maskiinka ahoo dhibka meesha ku haysto ama dhib inta loo geysta aan meel u aada aqoonin inay inta soo baxaan ay yimaadin yiraan dhibkaanaa dhacay meeshaasuuna ka dhacay qofkaasaana geystay saasoon ahay isla markaasna maamulka waxaa laga rabaa inay istilaab ka qaadaan oo jawaab ay ka bixiyaan haddow ciidanka la amri lahay ayaga amraayo haddii ay ayaga wax ka qabawaayeen maamulkii ka sarreeya inay u gudbiyaan waxaan rabnaa marka xaajadayna anagu waa wada leenahay waxaan rabnaa annagoo isla hadlayno inaan waxaan rabnaa wanaaggeena ka shaqayno annagoo wax isu sheegayno inaan wanaaggeena ka wada shaqayno